magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay shirkan oo looga hadlayay sidii looga jawaabi lahaa xaaladaha bini-aadinimo ee guud ahaanba deegaanada iyo degmooyinka gobolka hiiraan shirka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka hiirshabeelle iyadoo uu shir guddoomiyey guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane muuse salaad weheliye afhayeenka gobolka hiiraan mudane liibaan cumar xasan ayaa ka warbixiyey shirkan ay isugu yimaadeen maamulka heer gobol iyo degmo iyo waxyaabaha looga hadlay shir looga arrinsanayay xaaladaha bani-aadinimo ee kasoo cusboonaaday gobolka hiiraan kulankan ay isugu yimaadeen dhammaan maamulka heer degmo wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka hiirshabeelle dhammaan hay-adaha ka gaba gobolka hiiraan ayaa ka qabsoomay xafiiska maamulka gobolka hiiraan kulankan waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane muuse salaad weheliye sidoo kale kulankan oo ahay mid baaxad weyn ah ayaa mas-uuliyiinta qaar waxay uga qayb qaateen si fogaan arag ah gaar ahaan maamulada degmooyinka buuloburte halgan iyo maxaas ujeeddada kulankan ayaa ahaa in layska waraysto xaaladaha ka soo cusboonaaday gobolka hiiraan iyo barakaca baahsan ee ka jira guud ahaan gobolka hiiraan intii lagu guda jiray kulankan waxaa la sameeyey guddi isku dhaf ah oo ka soo warbixiyo xaaladaha deegaanada laga soo barakacay islamarkaana ay keenaan warbixin dhammaystiran kulankan oo saacado badan qaatay islamarkaana dhinacyadu ay soo gudbiyeen aragtiyo iyo talooyin wax ku-aal ah ayaa waxaa ka soo baxay qodobadan kow waxaa la sameeyey guddi isku dhaf ah oo ka kooban hay-adaha kowlgaba gobolka hiiraan iyo xafiiska maamulka gobolka labo in guddiga la sameeyey ay soo sameeyaan baaritaan dhab ah islamarkaana ay keenaan xaqiiqada iyo xaaladaha nololeed ee dadka soo barakacay saddex in loo sameeyo dadka soo barakacay gargaar bini-aadanimo oo deg deg ah afar in guddigan ay soo sameeyaan goobo cayiman oo laga sameeyo gargaarka bini-aadanimo maadaama xaaladda barakaca ay tahay mid aada u baaxad weyn shan in guddiyadaas ay soo kala saaraan mudnaanta kala horeynta baahiyaha laga sameynaya gargaarka bini-aadanimo ee deg dega ah lix in deegaanada aan weli la tegin oo barakaco uu ka jiro laga soo sameeyo xog ururin rasmi ah ugu dambayn guddoomiyaha ayaa u mahad celiyey dhammaan xubnaha ka soo qayb galay kulankan sidoo kale guddoomiyaha ayaa faray dhammaan hay-adaha sameeya gargaarka bini-aadanimo ee ka howlgala gobolka hiiraan iyo xubnaha kaleba in kulankan uu noqdo midho dhalkiisu mid soo degdega si wax ugu qabto xaaladda barakaca ee ka jira gobolka hiiraan shirkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya sidii looga jawaabi lahaa xaaladaha abaareed ee ka jira deegaanada gobolka hiiraan iyadoo xilligan ay jiraan dad badan oo wajahaya xaalado nolol xumo